halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efyimada geeska africa iyo bogga internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa jimco siddeed iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jira idinku daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo xuseen barre
qodobada aanu idinkugu hayna idaacaddeenana waxaa ka mida sagaal ka mida askarta dowladda oo maanta al-shabaab ay ku disheen weerar ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka jubbaland oo goordhoweyd xukun toogasho ah ku fuliyey toddoba ka tirsan askartooda kuwaasi oo lagu helay inay shalay laba qof oo rayid ah ku dileen waqooyiga magaalada kismaayo
waxaa kaloonu idiin haynaa meesha carabka roolka hadda ay cayaarayaan oo runtii dad badan ay ka walwalsan yihiin waxaa u bandeeyey siyaasiyiinta beesha caalamku waxay nagu caawinayaan wayna gargaarayaan wayna garab joogsanayaan laakiin arrinta soomaaliya waxay ka ballantaa soomaali soomaaliya maanta waxay leedahay dowlad dhexe oo rasmi ah waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan hiigsiga sannadka labada kun lix iyo tobanka ee shirka wadatashiga ee la filayo inuu ka furmo muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale waannu idiin haynaa laakiinse marka hore waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka ra-iisul wasaaraha kroatiya zoran milanovich ayaa sheegay in dalkiisu aan u diiwaangelin doonin dadka qaxootiga ah ee ku qulqulaya yurub toddobaadkan ayaa dalka kroatiya waxaa sii dhex maray in ka badan koob iyo toban kun oo qof oo muhaajiriin ah dowladda kroatiya ayaa xirtay toddoba goobood oo ku yaala xadka ay la wadaagto serbiya kadib markii ay dad aad u fara badan oo muhaajiriina halkaasi kusoo jabeen waraysi lala yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka kroatiya maanta oo jimco ah waxa uu sheegay in dalkiisu uu yahay dal yar oo aan qaabili karin tirada intaas leeg hase yeeshee waxa uu tilmaamay in ay ogol yihiin in dadkaasi ay kasii gudbaan
kooxda daalibaan ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka bakistan weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan toddobiyo toban qof dhowr xubnood oo ka mida daalibaan oo ku labisnaa dareyska ciidamada ayaa weeraray saldhigan oo ku yaala bishaawar afhayeen hadle milatariga dalkaasina waxa uu sheegay in ciidamadu ay dileen ugu yaraan saddex iyo toban ka mida dableydii weerarka soo qaaday weerarkan ayuu afhayeenku sheegay in uu ku dhintay hal sargaal islamarkaana ay ku dhaawacmeen saddex iyo toban ka mida ciidamada bakistan madaxda golaha xukuuma burkina faso ee afgembiga ku qabsaday maalin ka hor awoodda dalkaasi ayaa sheegay in ay sii daayeen madaxweynihii dalkaasi oo laba cisho ay haysteen laakiin saraakiishu ma sheegin halka uu ku dambeeyey ra-iisul wasaarihii talada laga qaaday madaxweynaha iyo laba wasiir ayay sheegeen inay sii daayeen waxaanay tilmaameen saraakiisha afgembigu in ujeeddada loo sii daayay ay tahay in la dejiyo xiisada taagan madaxda afgembiga burkina faso ayaa sheegay in afgembigaasi ay u sameeyeen kadib markii nidaamka siyaasadda ee waddankaasi uu noqday mid dhinac u janjeera burkina faso ayaa la rajeynayay inay doorashooyin baarlamaan iyo kuwo madaxtinimoba ka dhacaan koob iyo tobanka bisha oktoobar saddex ruux ayaa dhimatay kadib markii dibadbaxyo rabshado wata ay isugu soo baxeen caasimadda ugadugu dadka dibadbaxyada dhigaya oo isugu soo baxay meel u dhow xarunta madaxtooyada ayaa kasoo horjeeday tallaabada milatarigu uu qaaday saraakiisha suudaanta koofureed ayaa sheegay in ku dhowaad boqol iyo konton qof ay ku dhinteen kadib markii haan weyn oo kuwa shidaalka ah oo rogmatay ay qaraxday waxaana ku dhintay dad doonaya inay shidaal ka shubtaan haantaasi saraakiisha ayaa markii hore sheegay arbacadii in siddeetan iyo lix qof ay ku dhinteen qaraxaasi balse maanta oo jimcaha ayay tiradaasi aad sare uga kacday qaraxan ayaa ka dhacay waddo u dhow magaalada maridi oo laba boqol iyo konton kilomitir galbeedka uga beegan caasimadda jubba agaasimo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada maridi john zaki ayaa u sheegay wakaalada wararka a f b in dhimashadu ay gaari karto ilaa iyo boqol toddobaatan iyo lix isagoo xusein dadka ay ku soo shubmeen agagaarka haanta si ay shidaal uga qaataan markii ay haantu qallimantay maryam tito oo madax ka ah degmada mambe ayaa u sheegtay v o e da qeybteeda suudaan la hadasha in laga yaabo in dhimashadu ay kororto marka la eego sida uu u liito dhaawaca dadka soo gaaray
halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta lagu dilay weerar kooxda al-shabaab ay ku qaaday saldhig ciidamadu ay ku leeyihiin deegaanka iyaaq bari weyne ee gobolka shabeellaha hoose goobjoogayaasha iyo saraakiisha dowladda ayaa sheegay in al-shabaab ay muddo qabsatay saldhigga balse markii dambe ay ciidamadu dib u qabsadeen al-shabaab ayaa laba baabuur hore u kaxaystay mid kalena gubay haddaba guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cali nuur ayaa ismaaciil farjar waxa uu uga warramay dagaaladaas
isaga qabsi ma jire meesha qabsi ka saaran cafsa al-shabaab waa dagaal bay meesha waxaasi ka galeen runtiina way iska difaaceen meesha joogin ciidanka oo yaraad dartii ayaa qayb ka midi waxoogaa dib u baxeen si degdega ayaa gurmad u gaaray ciidamadii milatariga ayaana ku sugan hadda goobtii lagu dagaalamay waan gartay n khasaare maxaa jira ilaa hadda waa meel dagaal ka dhacay oo dhimashiyo dhaawacba ay jiraan marka wixii yani halkaa ka dhacay waxay ahaayeen dagaal waa dhimasho dhaawac ayaa jiray wax kaloo hadda kulleyna gacanta dowladda ayda ku jirta dad deegaankii waxay leeyihiin dhinaciinoo kale ilaa toban askari baa ka dhintay adigu maxaad xaqiijin kartaa dhinaciinna inay ka dhinteen maxaa ka jira wararkaas wallaahi kolley mid noolna anagu hadda waa dhintay ma dhahayno mid dhintayna waa noolyahay ma dhahayno mid ku dhimatay ku shahiday goobtaas ilaahay ha u naxariisto waxay difaacayeen dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba waxbana hadda shan baa dhimatay iyo afar baa dhimatay iyo toban baa dhimatay cidna wax kama raacayo waxaa muhiima weyaan goobta gacanku haynteeda gacanta dowladda ayay ku jirta ayaana gacanta ku haysa waan gartay laakiin adigu dhaawac iyo dhimasho maxaad xaqiijin kartaa mas-uulkii baa tahay dee deegaanka ku sugnaa oo dhinaca amnigana weliba dee qaabilsan shaqada amnigu ma aha in dhaawac iyo meed la tiriyo waxa weeyaan in la adkeeyo amniga goobta in la sugo gacanku haynta dowladda dhulka ay dowladdu maamusho marka waa waa waxaas taas weeyaan shaqadaydu waana taana kaala hadlayo midlaadaan markaynu eegno janaale oo kale shalay ayaa al-shabaab dib u qabsadeen iyada xaaladeeda maxaad warka haysaan janaale runtii laftigeeda hadda qabsi maahayn oo markii hore ciidamada dowladda kuma sugnayna waxaa ku sugnaa ciidamada amisom iyadii baana go-aan ku qaatay oo kasoo guuray oo goobo kale xoojin usoo aaday marka sidaas ayay ugu banaanaatay janaale oo ay ku yimaadeen marka waa way yimaadeen baa la dhihi karaayo way qabsadeen lama dhihi karo maalmaha waxaa soo xoogeysanayey weerarada dee al-shabaab maxaas leedahay way keenayaan ama lagu macnayn karaa wallaahi aniga igama laba laba isna waxaa keenayaa waxa weeyaan ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo gobolka aan ku joogin cadadkii ay hore uga yimaadeen ama waktiyadan dambe aada iga sii yaraanayay runtii ilaa ciidamada xoogga dalku ay ka howlgalaan oo la iyaga la tayeeyo oo la siiyo agabkii ay u baahnaayeen ma u malayn maayo haddii boqolaal kunoo oo ajaaniba xitaa la keeno inay macno badan ka samaynayaan marka ciidanka milatariga oo ay ku yaraaday gobolka ayaa keenaya dhaqdhaqaaqa faraha badan oo ay gobolka ka samaynayaan shabaab dad badan ba waxay arkaan ciidamada amisom ama ciidamada dowladda oo deegaan qabsanaya tusaalahaan janaaloo kale ciidamada amisom bay fadhiisan oo ahayd dadku waxaa laga yaabaa inay la shaqeeyaan mararka qaar ciidamada markii dowladda ama kuwa amisom ay yimaadaan haddana waxaa laga yaabaa si lama filaana in looga baxo taasi miyaanay ku ahayn dhabarjab dadkii deegaanka oo aanay luminayn ma garanaysaa aaminaadii ay ku qabi lahaayeen ciidamo u yimaada oo aanay taasi keenayn in al-shabaab maadaama ogyihiin mar marun inay al-shabaab dib ugu soo noqonayaan waa sax oo way dhacdaa arrintaasi territoria bay ka dhacday meelo goobo badan bay ka dhacday awdeegla laakiin haddana oo hadda uma qiildayeyno dowladda xil baa ka saaran ilaalinta shacabka
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeelle hoose cali nuur oo khadka telefoonka ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socoteenna waa v o a
maamulka jubbaland ayaa goor dhoweyd xukun toogasho ah ku fuliyey toddoba ka tirsan ciidamada oo maxkamada ku heshay dembi ah in ay shalay galab dileen laba qof oo shacab ah xukunkan toogashada ayaa goor dhoweyd ka dhacay xeebta magaalada kismaayo maxkamadda ciidamada maamulka jubba ayaa xukunka maanta riday askartan ayaa shalay waxaa la sheegay inay dileen laba qof oo rayida oo mid ka mida uu ahaa qurbajoog magaalada dhowaan yimid labada qof ee rayidka ah ee la dilay ayaa ciidamadu ka soo qabteen dhinaca waqooyi ee magaalada kismaayo halkaasi oo la sheegay inay ka yimaadeen dhul beereed halkaasi ay ku lahaayeen askarta wax dilay ayaa waxay ka mid ahaayeen ciidamada jubbaland ee shalay qaraxa lagula beegsaday xerada ciidamada ee magaalada kismaayo saddex askari oo kale oo ka mid ah askarta lagu eedeeyey dilkan ayaa maxkamaddu waxay ku xukuntay saddex sano oo xarig ah faahfaahinta warkaasi ee idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan
dhinac kalena wiil kale oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota ee loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis ee suuriya ayaa qirtay eedaha loo haysto zakariya cabdiraxmaan oo labaatan jir ah ayaa ka hor qirtay maxkamadda federaalka ee minneabolis inuu doonayay inuu u safro suuriya isaga oo wax walba og waryaheena maxamuud mascate ayaa arrintan waxa uu ka waraystay sidiiq warfaa oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee minnesota kana mid ahaa dadkii ka qayb galay dhegaysiga maxkamadaynta wiilkan
waa la buuxay maxkamadda oo kursi ma banaaneen oo fuul ayay ahayd dadku aad ayay u daneynayeen waxaa joogay zakariya waalidkiisa ayaa joogay iyo soomaali fara badan oo daneynaysay kiiskan marka count onekaas ayuu qirtay oo uu yiri inuu yahay uu qirtay dembigaasa inuu raba inuu ku biiro kooxda daacish meesha ayuu ka qirtay kow qareenka dowladda ayaa hadalka bilaabay kadib ayaa waxaa soo istaagay meesha defensive attorniga ama qareenka difaacaya zakariya iyo isaga marka qareenka dowladda ayaa wuxuu u akhriyay qodob qodob ilaa baaragaraaf shan ka kooban oo ah dhiilka u dhexeeya maxaa la yiraahdaa maxkamad dhilka u dhexeeya dowladda iyo zakariya marka dabcan wuu ku celceliyey xaakiimku uu weydiiyey inuu waxa uu qiranaya zakariya uu garanayo xadigeeda iyo xukunkeeda uu la kulmi karo haddii uu marka jawaab ka duwan bixin karayo haddii kale marka uu ku adkaystay dembiga inuu galay sidaa uu qirta sooma xaakiimka in muddo ah ayuu wuxuu ku celceliyey in ay bili dhiilka bili agreementiga ay galayaan zakariya iyo dowladda aysan maxkamadda shaqo ku lahayn ee taa keliya wax u dhexeeya isaga zakariye iyo dowladda heshiiska dhexmarayheshiiska dhexmaraya uusan shaqo ku lahayn macnaa maxkamadda shaqo ku lahayn wuxuu dhowr jeer ku celiyay uu weydiiyey heshiiskaas marka wuxuu noqonayaa in haddii uu qirto laga khafiifiyo xukunka heshiiskaas wuxuu dhigaa count one oo ah inuu macnaa ururkaasna inuu ku beero oo ah sentencekiisa inuu yahay guidelineka u s sentenceka yahay zero to fifteen years macnaha waxay ku xiranta hadba inta la siiyo laakiin wuxuu ku ceshiyo horta wuxuu weydiiyey daroog daraago miyaa qaadatay khamre miyaa soo cabtay maskaxdaada ma fiyowdahay macnaha waxaad gelaysid ma og tahay wuxuu ku ceshay looyarkaaga ama qareenkaaga ma kuu sharaxay waxaan aad aad qiranaysid consequencegeeda waxay keeni doonto waxaasoo dhan ayuu one by one ayuu xaakinka u sharaxay zakariye zakariyena mar walba wuxuu lahaa yees xaakin anigu waa fahansanahay waxaan galay
waa garta adigu dabcan waxaad ka mid tahay dadka communitiga arrimahooda u olooleeya muddo fara badanna ee dabcan maxkamado dhalinyaro badan oo soomaaliya lagu qaaday tegay danta soomaalida mar walba u taagan markaad fiirisay zakariya siduu u hadlayay iyo wejigiisa iyo dareenkiisa siduu ahaa ma kuula muuqday nin waxa uu ka hadlaya garanaya waxay yihiin zakariya wuxuu ila muuqday wiil yara oo labaatan jira weeye anigu waxaan dareensanaa inuu cadaadis fara badan uu saarnaa marka kolley kole laakiin jaajku wuu ku ceshay wuuna qirtay oo wuxuu yidhi aniga dembigaas waa galay hooyadiis iyo aabihiisoo meesha fadhiyay runtii aad ayay walwal iyo calolxumo u muujiyeen waa garan kartaa wiilkaagii oo maarata lagu eedeynayo inuu rabay inuu ku biiro koox daacisha zakariya wuxuu laakiin qirtay uu leeyahay waxaa weeye anigu waxaan rabay inaan daacish ugu biiro waxaan caawinayuu yidhi walaalihii oo muslimiin ah oo dhibaato haysatay sidaas ayuu mataqaanaa ayuu yiri macnaha muusan u arkayn inay yihiin maarata isis wuxuu u arkaa inay yihiin dad taageeraya dadka muslimiinta ah markaas dhibka ku hayay madaxweynaha waddanka syria ee bashir asaad
sidiiq warfaa oo magaalada minneabolis ugu warramayay waryaheena maxamuud mascade halkaad kala socoteenna waa v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay munaasabad ka dhacda aqalka cad wuxuu waraaqiisa aqoonsiga kaga guddoomay safiirka cusub ee soomaaliya axmed ciise cawad axmed ciise wuxuu bedelay safiirkii hore ee maraykanka cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya bishii diseembar ee sanadkii hore waxaana munaasabadan ay kusoo beegmaysaa iyadoo talaadadii aynu soo dhaafnay maraykanka uu sheegay in xidhiirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya uu la lahaa uu si rasmi ah uu howl bilaabay waryaheena maxamed colaad xasan ayaa wareystay safiirka cusub madaxweyne obama waxay ahayd waxaan u gudbinayey waraaqihii aqoonsiga oo madaxweyne xasan sheikh uu ambasadoorka iga soo dhigay wuxuuna iga waraaqihii ayuu iga guddoomay aniga iyo waxaa meesha joogna waraaqaha iyaguna dhiibayay lix iyo toban ambasador oo kaleeto oo qaarkood sida ambasadorka cuba oo kaleeto ay ahayd markii ugu horreysay muddo ka badan konton sano ayna ka mid ahaayeen afar dal oo afrikaana oo soomaaliya ka mid tahay qaabilaadu mid diiran bay ahayd madaxweynaha iyo dadka kaleo ama protocolka jooga ama white houseka jooga waxay muujiyeen xiiso badan ayay u muujiyeen safiir soomaaliya oo waraaqihiisa keensaday madaxweynuhuna wuxuu muujiyey wuxuu aada buu iisoo dhaweeyey wuxuu tilmaamay horumarka ay dowladda soomaaliyeed ay samaysay sanadkii lasoo dhaafay wuxuu qiray in soomaaliya ay ay dadka soomaaliyeed ay dhib soo mareen laakiin hadda horumar fiican oo la taaban karo la sameeyey oay dowladda iyo dadka soomaaliyeed sameeyeen wuxuuna adkeeyey in dowladda maraykanka iyo mujtamaca kale oo adduunkuba ay xiiseynayaan in soomaaliya horumarkeedu sii socdo ayna garab taagan yihiin waa gartay marka laga reebo in warqadaha magacaabistaada uu kaa guddoomay madaxweyne obame fursad intay leeg ayaad isu hesheen inaad ka wada hadashaan xaaladda soomaaliya gaar ahaan fikirkan laga qabo maraykanka soomaalidu ay ka qabto ee ah in maraykanku kuluglaanshihiisa soomaaliya marka laga reebo taageero yar oo ciidamada dowladda uu siiyey iyo dowladda uu morale uu taageero iyo taageerada guud ee caalamku siinayo marka laga reebo waxaa dadku ay aaminsan yihin in maraykanku aanu si toosa ugu lug lahayn arrimaha soomaaliya sida turkiga oo kale oo diyaaradaha droonkuna ay meelaha argagixisada ka ugaarsadaan arrimaha iyo fikirka laga aaminsan yahay maraykanka ma kala hadasha walaalow waktigu ma dheerayn waxay ahayd dad badan safiiro badan baa waraaqaha laga guddoomayey laga guddoomayey marka madaxweynuhu runtii dadkii ugu horreeyaan ka mid ahaa anigu qofkii saddexaad baan umalaynayaa baan ahaa uu sida la ii sheegay uu waraaqaha ka guddoomay marka wakti fiican oo ilaa shan ilaa toddoba daqiiqa ah buu isiiyey dadkii dariiqaan sidan oo kale safiirada marka la qaabilayo waktiga la siiyo ogaa waxay tilmaameen inay wakti dheer ahayd madaxweynuhu wuxuu muujiyey oo dowladda soomaaliyeedna ugu tahniyaday horumarkay ay ka gaartay sanadihii lasoo dhaafay dibadhisida hay-adaha maxaa la yahdaa soomaaliya iyo iyo mustaqbal fiican oo u rejeeyey iyo ballanqaad uu muujiyey isaga iyo maamulkiisuba inay la garab taagan yihiin dowladda soomaaliya marka muddadaas kooban daraaddeed faahfaahin dheer oo aanu ku muranno maraykanku waxaasay sameeyaan ama aysan samaynin maana haysan laakiin anigu waxaa ii muuqday qanaaco ah awalla waxaan ka arkay dadkii hore maamulka ka tirsanaa oo sida qolyaha jooga wasaaradda arrimaha dibadda ama state departmentiga waxaan arkay wasiir safiirada kaleeto aan la kulmay ama kuwa afrikaanka ama kuwa kale adduunkana ay qirayaan in soomaaliya maraykanku uu xiiso badan u qabo inuu inuu garab istaago oo taageero dhan kasta kaasi waxau ahaa safiirka cusub ee soomaaliya uu fadhiyaya dalkan maraykanka axmed ciise cawad oo u waramaya waryaheena maxamed colaad xasan dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee toddobaadkan
haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana inala socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a axaddii lasoo dhaafay ayay ahayd markii shir qorshihiisu ahaa in looga hadlo heysiga sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka ka dhisan oo ka dhici lahaa magaalada kismaayo dib loo dhigay kaasoo lagu ballamay in mar kale la qabto dubudhigga shirkaasi ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta qaar ay sheegeen inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan in si qoto dheer loo lafaguro ka hor inta aanan miiska wadahadallada la fadhiisan aduluucda shirkan ayaa ah in dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay isla meeldhigaan hanaanka ugu wanaagsan ee loo wajihi karo higsiga sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka iyo inay dalka ka dhacdo doorasho lagu soo doorto baarlamaan iyo madaxweyne shirkan ayaa sidoo kale looga hadli doonaa sidii xal waare loogu heli lahaa xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada jaarka ah iyadoo maamul goboleedyada puntland galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed ay labalabo isku haystaan iyadoo xurgufta u dhexaysa maamuladaasina ay tahay mid sii xoogaysanaysa maalinba maalinta ka dambaysa taasoo walaca ku abuurtay shacabka ku nool deegaanada maamuladaasi dhinaca kale waxaa jira shir la qaban doono dhowaan waxaana shirkaasu noqon doonaa mid dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay la tegi doonaan tiijada ka soo baxda shirkan beesha caalamka oo shirkaasi ka qaybgeli doonta ayaa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada uga fadhida inay hal mowqif la yimaadaan si loo sii ambaqaado dadaalada lagu doonayo in dalka lagu hormariyo islamarkaana lagu dhaqangeliyo dhammaan qodobada ku xusan higsiga sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka haddaba barnaamijkeena faaqida ayaan ku eegaynaa shirka dhex mari doono dowladda iyo maamul goboleedyada inuu noqon karo mid ay dhinacyada shirku dhex mari doono ay ka soo saaraan hal mowqif islamarkaana uu noqon karo mid lagu xaliyo xurgufta iyo saluugga u dhexeeya maamul goboleedyada dariska ah barnaamijka waxaa iyagoo muqdisho jooga ka qaybgalay xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil xildhibaan caashe maxamuud cumar caashe koos iyo diini maxamed diini oo ka mid a madaxda hay-adda sosensa oo ah hay-ad ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn ugu horeyn saddexdiinuba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda idaacadda v o waan soo dhowna aad badan baa kutasiya waa mahadsan a su-aasha aan markaasi doonayo inaan idin weydiiyo ayaa ah maxaa laga filan karaa ee shirka looga hadlayo hiigsiga sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka iyo xalinta xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada aan ku hormaro xildhibaan cabdi barre bismillahi raxmaan raxiim horta waa su-aal fiican oo la raba dadku horta inay wax badan ka ogaadaan waxaa horta laga filahayaa arrimo dhowr arrimood baa laga filahayaa marka koowaad haddii meel soomaaliya isugu timaado oo lagu wada hadlay oo masayrkii soomaaliya lagu wada hadlay horta waa muhiim taa in laga wada hadlo qof walba waa soo dhaweynaya hase ahaatee midda meesha ku jirta waxaa weeye xurguf mar hadday jirto oo xurguf siyaasada jirto maamul goboleedyada iyo ay ka jirto muxuu ahaa dowladda federaalka ay ka jirto dee taas waxa weeye xurgufta waxaa xalin kara oo maaragtay iyadoon la xalin oo xurgufta jirti aan la xalin anigu ma arko wadahadal kale oo furmahaya ama layihahdo arrimaha laga hadlo maaragtay laba kun iyo lix iyo tobanka marka muhiimaddu waxa weeye in xukuumadda u istaagto inta ka horeysa sidii loo dhameyn lahaa maamul goboleedyada xurgufta ka jirta in la dhameeyo maahane dee anigu ma filaayo wax wax weyn inay halkaa kasoo bixi doonaan marka wax walba waxay leedahay hogaan bay leedahay hogaankiil in laga hormariyo oo wadahadal laga hormariyo oo la heshiya wax bay ku xiran yihiin aan siiyo xildhibaan caasho koos xildhibaan bal adigu arrintaasi ka waran horta walaala wadahadalla waa heshiin ummadda soomaaliyeedna wax weyn oo dhex yaalla ma jiraan xurgufta ka dhexaysa maamul goboleedada soomaaliya haddana way isa soo arkeen qaarkood inta kalena waxaa lagu dhamaynaya wadahadalkan lagu ballamay laba labaatanka bisha haddii ay iyagu halkaa ku heshiiyaan oo waxa yara dhex yaallaay waa wax yar waxa dhex yaallaa waxa yara dhex yaallaa ay ka horumariyaan danta ummadda soomaaliyeed ay ka horumariyaan oo iyagu arrintoodii hadafkooga dhamaystaan waxaa loo geli doonaa sidii soomaali systemkeedan system kale loogu sii dheerayn lahaa labada kun iyo lix iyo tobanka higsigaas ayaa la geli doonaa waxaan u malaynayaa wadahadalla waan heshinna ummadda soomaaliyeed hadday isku timaada inay ragga soomaaliyeed ee maamul goboleedada wata iyo kuwa federaalka joogaaba ay u horseedi doonaan ummadda soomaaliyeed wadiiqadii lagu gaari lahaa labada kun iyo lix iyo tobanka waan gartay diini maxamed diini adu waxaad ka mid tahay madaxda hay-adda sosensa oo ah hay-ad markaas ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn labada xildhibaanna waad maqashay mowqifkooda bal aduu ha- mowqifkaad ka taagantaha arrintaas muxuu yahay
awalan bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan u mahad celiyo idaacadda voice of america iyo saaxiibkan barnaamijka daadinahaya sidoo kale walaalihii kaloo ida barnaamijka igala qayb qaadanaya xildhibaanada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo na maqlay marka koowaad waxaan jeclaan lahaa soo shanta ma ah urur siyaasadeed annaga waxaan u taagannahay in la helo xasilooni siyaasadeed midnimo qaran iyo in horumar soomaaliya la gaarsiiyo marka annagu intaasaan u taagannahay marnaba qayb kama nihin siyaasadda laakiin waxaan jeclaan lahayn soomaali in caqligu taliyo in caqligu taliyo runtii siyaasiyiinta waxay isku haystaan inta badan maaha dan soomaaliyeed maaha siyaasiyiinta waxay isku haystaan dan gaar ah ama mid xil ha noqoto ama mid dhaqaale waxaan rajaynaynaa in ay taa ka tanaasulaan oo danta soomaaliyeed u tanaasulaan shirkan waxay ku xiran tahay hadda sida ay u arkaan haddii shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo gudaha iyo dabaddaba ay runtii fariin culus gaarsiiyaan siyaasiyiintooda waxaa laga yaabaa inay dareemaan shacabka inay u bislaadeen shacabka inay u bislaadeen inaan in lagu hogaamiyo waddo horumarineed xasilooni siyaasadeed laakiin hadda sida muuqata waxaan isleenahay caqabo fara badan ayaa taagan oo waan gartay ay ka mid tahay in doorkii deegaanka iyo doorkii maamul goboleedku ay isku qaldan yihiin En, waan waan gartay waan soo noqon doonaa En, su-aasha meesha taalla ee waxay tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kulanka ay yeelan doonaan En, ma laga yaabaa inay qorshe isku mid a oo u midaysan ay shirkaasi ka soo saaraan oo ay la yimaadaan si shacabku ay arrintaasi ugu farxaan En, xildhibaan cabdi barrahiye horta waxa weeye een, waxaa fiican in horta xaqiiqda la taabto oo xaqiiqda laga hadlo Een, qofku hadduu mar siyaasi yahayna waxaa fiican inuusan siyaasadda meel dhow ka fiirin meelta horta inuu ka fiiriyo horta muhiimadda u weyn oo meesha taalla waxa weeye ee, soomaaliya way burburtay Een, dagaal ahliya ha dhex maray dagaalkii ha dhex maro laakiin ilaa hadda waa la arkay hogaamiyaal la heshiisiiyo iyo niman madaxooda isu keene horta dhexaa diiday oo meesha looga dabanaya shacabkii soomaalida maxaa loo heshiisiin waayey horta muhiimaddu waa midaas Een, dowladdan hadda maanta ta- jooga aan ka tirsanay annaga xildhibaannahay wax badan baan tale waxaan ku soo jeediyey oo mas-uuliyiinta dowladda ugu soo jeediyey oo khatar madaxweynaha federaalka aan soo hor fadhiisayn wax walba ha laga wada horsiiyo wadahadal guud oo dadkii sidii horta loo hadalin lahaa lahadal dee dad iyagu sidii u kala taagan dowladii dhexeed halkaa taagan leedahay anaa wadanka xumo anaa wadanka xukuman wax kale ka hadli maya laga hadli mayo marka horta in la kala saaraa fiican Een, wax dhanka taagan iyo wax mustaqbalka soomaaliya dan oo horta in la kala saaraa fiican marka xaaladdu waxa weeye Een, dowladda federaalka intayna horta isugu yeerin oo ayna oran shirka een, waxaan ku ordayaa shirka new york kaso- ka socdo assemblygan wax wax midaysan baan ku tegaynaa intaas hore jirtay maxaa loo qaban waayey maxaa xukuumadda u tegi weyday maxay wada hadal u furi weyday dadkii maxaa la isugu keeni waayey xildhibaan caasho koos adigu bal arrintaasi ka warran waxa weeyaan walaal horta soomaalidu anigu ma qabo dib u heshiisiin loo sameeyo ummadda soomaaliyeed way ka soo dhaaleen dib u heshiisiin iyo shirar iyo meelo la geegeeyo shacabka soomaaliyeedna uma malaynayo inay dhibaato weyni dhex taallo dadka dhibku dhex yaalla waa siyaasiyiinta soomaaliyeed weeyaan En, arrintaasi dowladdu sidey marka sidey munaasab tahay oo dowladda u xallin kartaa marka fikirkaaga adiga aniga waxay fikirkayga la tarta dawladdu madaxweynuhu intuu kow ka yahay iyo xukuumadda uu ra-iisul wasaaruhu wadaa mar walba waxay tagaan walaalaheena maamul goboleedada sameeya samaystay way la sameeyeen way la wadeen hawshiina way wadaan mana qabo anigu kolley fikirka walaalkay qaba ee ah dadkii hala heshiisiye iyo boogta halkay tahay hala dhaye iyo waxa weeyaan walaal soomaali wax ku maqmaadaa haddii danigeel ay ku xoqata ma weydo soomaali maanta waxa dhex yaali waxa weeyaan midnimadii ummadda soomaaliyeed iyo qarankii uma qorannimadii ummadda soomaaliyeed ragga soomaaliyeed ee hogaamiyaasha ah ha ahaada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ha ahaadan prime ministerka iyo guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaankiisa iyo maamul goboleedada inta jirta iyo inta haddaba la aasaasayo waxaan qabaa inay dalkooga u horseedi karaan nabad in dib heshiis samayno soomaalima dagaasha ka yimaada lowcadda iyo kaga yimaada raaskaaboni waa la isdhex maraa waa la wada socdaa jaamacadaha camuud baa lagu jiraa muqdishaa lagu jiraa garawaa lagu jiraa kismaayaa lagu jiraa Waan gartay.
soomaali olma taagna inta yaree dhimo waxaan leenahay wada hadal iyo wada xaajood ha lagu dhameeyo miiskooda hadalka waad ha maqla- lagu gaadho maslaxada ummadda soomaaliyeed Waan gartay.
iyo higsiga halka lagu higsanayo En xildhibaan cabdi bare waad maqlaysaa xildhibaan eh, caasho koos waxay taagan tahay en, ma- madaxda dowladda ugu sarreysa waxay tagaan xarumaha maamul goboleedyada way la hadlaan dadaal bay wadaan ummaddu isma dagaalsana rajo fiican bay muujinaysaa maxaa dhacday rajadaasi kuma muuqata miya maxaase ku sulugsanta arrintaas walaal horta aad baad u mahadsan tahay horena waa u sheegay haddana waa ku celinaya waxaa fiican sideeda qofku inuu siyaasadda uu ka- uu cabiro een, inuusan ku cabirin meel yaroo qalloocsan inuu ku cabiro wadada saxda oo wax ku imaan kara horta inuu ku cabiraa fiican waxa weeye haddii la yidhi een, shacabku waa isdhex maraan waa run waa isdhex maraan iskoolaa jira waa la isdhex maraan laakiin waxaa wax walba ka weyn waxa weeye dadku iyagoo saas ah haddana weli waxay ku kala taagan yihiin aragtidii siyaasadeed baa meesha taalla aragtida siyaasadeed haddaan laga midays laga midayn oo aan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadii iyo shacabkii ayna ka midaysnayn horta meesha waxba ma ma oolayaan muhiimadda ugu weyn waxa weeye oo meesha taalla een, maamul goboleed baa aasaas baa waxaysmay sida aad la socotay waa ogtihiin wax qarsoon maahan maamul goboleed mar hadduu aasaasmay oo shuruudihii dastuurigii iyo fayedma uu soo buuxiyo in een, midka maamulka shuruudihii soo buuxiyey oo saddex gobol iyo ka badan soo buuxiyo dhibaatada lagu hayo waad ogtihiin iyo maaragtay sida loola dagaalamayo iyo sida maaragtay culeys loo saarayo Een, maamul goboleed baa la sameeyey la yidhi muxuu ahaa waa maamul goboleed oo sida dastuurka oo aan sharciyan waafaqsanayn oo gobol iyo bara baa la sameeyey Een, Waa gartay.
haddaan walaashay muxuu ahaa caashashada ayna wax in karayn waa ogtihiin waxa ka dhacay iyo maaragtay inertii dowladda gelisay ama xukuumadhaasi ama madaxweynaha inertiga ay gelisay iyo jubbaland oo iyagu saddex gobol ah wixii inertiga dagaalka iyo dhibaatada la geliyo qof walba sadaasano qof walba wuu ogyahay waan gartay En, beesha caalamku waxay dowladda iyo eh, maamul goboleedyada ka sugaysaa inay la yimaadaan hindise qeexan oo cad oo muujinaya sanadda labada kun iyo lix iyo tobanka hiigsiga iyo sidoo kale in doorasho ah, markaasi baarlamaan iyo madaxweyne lasoo doorto arrintaasi macquul ma tahay inay shirkan ka soo baxdo ansiyo xildhibaan casho koos arrintaasi rajo ma laga qabaa horta walaal een, soomaalidu waxay ku mahmaadaa tow sida u galgasho talla wiilkiya soomaaliya soomaaliyaa leh beesha caalamku waxay nagu caawinayaan wayna gargaarayaan wayna garab joogsanayaan laakiin arrinta soomaaliya waxay ka falantaa soomaali soomaaliya maanta waxay leedahay dowlad dhexe oo rasmi ah waxay leedahay hay-ado dastuuri ah hay-adaha dastuuriga ee soomaaliya iyo dowla- iyo maamul goboleedadan soomaali dowlad goboleedada soomaaliya ka samaysan ururada bulshada rayidka ah iyo aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed waxay soo go-aansadaan ay ku gaadhaan higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ayay taageeraysaa beesha caalamku maahine iyadu inay noo yeedhiso xaqba uma laha waan gartay en waxaan siinayaa diini Eh, diini idinku urar ahaan inkastoo ina ognahay inaad tihiin ururo aan siyaasi ahayn oo ama aan dowli ahayn balse arrimaha bulshada inta badan u dooda en arrintaasi ma idiin muuqataa idinka aniga waxay ila tahay Een, soomaaliya soomaali baa le waa sax laakiin eh, inta badan siyaasiyiintu marka ay rabaan in ay fashilkooda qariyaan waxay yidhahdaan soomaalidu heshiis maaha eh, dib u heshiisiin ay u baahan yihiin sababtaan saas u leenahana waxa waaye wax hadda laisku haystaa maaha dib u heshiisiin waxa la isku haystaa waa xukun waa power Eh, nin walba uu rabo inuu ninka kale kursigiisa yimaado waxayna socotay ilaa sanadkii kun sagaal boqol eh, eh, sagaashankii Eh, nimankan siyaasiyiinta weli maana ilbixin in shacabka soomaaliyeed ka daalay xarinjiidkan tirada badan ee aan dhammaanayn in shacabka soomaaliyeed weli ka daalay maysan fahmin laakiin waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed inay si uun u muujin doonaan inay ka daaleen midan kale beesha caalamka beesha caalamka roolka hadda ay cayaarayaan oo runtii dad badan ay ka walwalsan yihiin waxaa u baneeyey siyaasiyiinta sababtoo ah ninka gobolka jooga ee gobol soomaaliya kamida waxaad moodaa marnaba inaanu iska xil saarayn in jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed inuu xil ka saaran yahay ee beeshiisa iyo maamul goboleedkiisa yar kaliya in xil ka saaran ka saaran yahay aad moodaa dhinaca kale nimanka baarlamaanka oo baarlamaanka ayagu matela gobolkaas haddii gobolku khilaaf ka yimaado marnaba uma istaagaan waxaad moodaa markii baarlamaanka la joogan waxay leeyihin four point five on ku fadhinaa oo baarlamaankii annagaa markaas markii la yidhaahdo khilaaf hal xaliyana inaanay marnaba ka qayb qaadan waan gartay marka mar kastana waxay raadsanayeen cudurdaar marka taas horta waa dhaliil guud oo aan u qabno siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo institutionada hadda jira ama ha ahaadaan maamul goboleed ama ha ahaadaan baarlamaan laakiin waxaan qabnaa in hadda fursadan aan la dayacin fursado badan aan la dayacay in loo dhegan nuglaado waxa danta ummadda soomaaliyeed ku jirto waxa kaliya oo hadda la raadinaya oo laga rabo shirkan waxa waaye soomaalida inay isku waafaqaan option ay doorasho ku galaan oo xukunka si nabada u kala wareegaan waxa lala dagaalamaya laga hortegaya waxa waa xukunkan kala wareegaas inaanay ka imaan qas iyo fawdo iyo in dib ay u noqdaan mar uun waan gartay aad baad u marka mahadsan tahay fursadan waxaan leenahay yaan laga dana- yaan laga dayicin ummadda soomaaliyeed annagoo bulshada rayidka haddaan nahay baarlamaanku nama siiyo ama dowladda soomaaliyeed marnaba nagama kala geliyaan amuuraha soomaalida bulshada caalamkuna sidaas la eg marnaba nagama kala geliyaan hay-adan oo kale matalan soshansa oo matasha institutiono fara badan oo runtii qiimo badan waddanka ugu fadhiya iyo ururka keli ee single organizationka laga yaabo inuu ka jiro tuulo tuulooyinka soomaaliya kamid waa isugu mid beesha caalamka laba qof hadday miiska soo fadhiistaan oo dhahaan anaga waxaan ka tirsanaa bulshada rayidka ayagoon dhihin waa maxay meeridka aad miiskan ku fadhiisaan ama aad bulshada ku mateleysaan waa maxay cidda aad mas-uulka ka tihin ayadoo cid dib damba loo weydiina ayay leeyihiin waa bulshada rayidka aan la tashano marnaba fursad uma haysano inaan talada soomaaliya tala ka dhigino dhaliilaha ugu weyneen dowladda iyo institutionada soomaaliya iyo international communitiga u qabnaana waxay tahay in bulshada rayidka marnaba aan laga talagelin howlan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan contribute garayno eh, eh, doodan hadda socota in talooyin ka yimid bulshada soomaalida ay yimaadaan hawshaas runtii waa kulagu jirnaa waxaan rajaynaynaa maalin aan dheerayn inaan soo Eh, bandhigno waad mahadsan tahay xildhibaan caasho koos maxaa hortaagan ah, m- muranka u dhexeeya maamul goboleedyada ee sii xoogaysanaysa in dowladda federaalku ay xal ka gaadho dowladda federaalku walla saan horeba kuugu sheegay way ku dhex jirtaa anigu maba qabo maamul goboleedo badan oo ishaysta afartan maamul goboleeda mid hore u jiray oo uu puntland yahay uu ka horeeyey maamul goboleedadan iyo saddexaan samaysmay hadda puntland iyo galmudugo dad wada degan oo degaan isku ahaa ah iyo koonfur galbeed iyo jubbaland oo iyaguna sidoo kale dad isdhex dega ah labada maamul goboleed dadka degaan labada maamul goboleedba waa wada degaan oo waa dad wada degaana soomaalina sideedaba wax kala dheer maaha waa inan iyo artigiis waxa la isku hayaana san horeba kuugu sheegna waa arrimo yarar oo siyaasadeed dhamaystirna u baahan taasna dawladdu way ku guda jirtaa oo haddaba waa kan oo labaatanka bishaa loo fadhiyaa wax dhiba oo weyna maaha laakiin haddii ay wax kale nagu dhex jiraan oo walaal waxay soomaalida ku maamaadaan nin gabadhaada nin naagtaada raba gabadhaydaan ku siinayaa kaama yeelo waan gartay hadday danihii ummadda soomaaliyeed ay ku dhex jiraan wax kale oo wax kale loo aloosinayo oo wax la eegayo waa arrin meesheeda ku jirta midda kale xildhibaanku wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi maamul gobol iyo badha mudug iyo galguduud ayaa waxa loo sameeyey maamul goboleed siday aniga caasha ayla tahay system dad maray oo samaystay maamul goboleed oo lagu dayan karo ayuu gobolada dhexe ka samaysmeen anu ree awdal baan ahay meyihi dadka meeshaan dega laakiin waxaan ka hadlayaa fikirkayga soomaalinimo ayaan ka dhiibanayaa bulshadayga maqlaysa miidiyaha ayaan u sheegaya waan gartay dad soo maray tanaasulaal badan sameeyey baarlamaan samaystay baarlamaan madaxweyne iyo guddoomiye wax doortay system bay ku jiraan waxa la isku hayaana waxay tahay inkii iyo wadankii iyo magaaladii baa la isku hayaa intaana hadday soomaalinimo jirto gacmo geejiba hoos baa loo dhaqaayo waxba yaan lanagu celinin dhibkii iyo wixii maanta shubac baa usoo iftiimay ummadda soomaaliyeed waxaan ahay hooyo soomaaliyeed waxaan leeyahay ragga soomaaliyeedow ha isku dayina mar dambe inaad dib u dhac nagu samaysaan En- oo aad tidhaahdaan hebel baa hebel ku taaga war hebelow hebel u tanaasul oo sameeya iskuna yimaada si aynu u gaadhno yoolka aan higsanayno oo ah midnimadii ummadda soomaaliyeed oo hal meel ay iskugu timaado Wa- waan gartay taasi waa taas aan ku laq- aan ku laabto markaasi xildhibaan cabdi barre En, xildhibaan su-aashaas eh, mid la mida ku hortaalla adigu en, maxaad u aragtaa maxaa ka hortaagan dowladda federaalku inay xal u hesho muranka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka dhisan in maamul goboleedyada la wada hadlo oo waxa khaldan la saxo oo maaragtay dastuurkan dhibaato badan ka timid isbedel badan lagu sameeyey in taasaa horta ka liftay iyo mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa oo qabweyne weyn ku jirto een aaminsan maxamed siyaad barrada waxbuu saa samayn jiray dakareetuu ku xukumi jiray kanuu wax samayn jiray oo heerkii dowladii dhexe samayn jirtay hiigsanayo leh yacni muxuu ahaa anaa xukuma maamul goboleedka xukuma kan anaa xukuma taasuna maanta wejigeedi laga tegayo ee burbur badan baa dhacay oo inta soomaaliya isu imaanayso la helayo hogaan caadil ahoo horumar la gaarayo maamul bal halkaas istaago wuxuu wuxuu leeyahay muxuu ahaa waxaan rabaa aan ka warqabay taasna wax hasixi kara oo xasilka u fadhin kara waa hogaanka dalka ugu sarreysa marka hogaanka dalka ugu sarreysa dhibaatada waxaan leeyahay horta salka balbaasha u dhigo maamul goboleed ha ahaado ama tuulaha ka socda ama shacab soomaaliyeed ha ahaade nink muxuu ahaa mas-uuliyadii iyaga ahay ayagaa la rabaa inay tanaasulka sasameeyaan oo qof walba u hoydaan oo Waan gartay.
madaxa u salacaan horta horta mid waa midaas iyo kaadi midda labaad walaashay cashakoor waxay tiri muxuu ahaa dub iyo galgaduudbay ta waxaan umaynaya walaashay cashakoor iyadoo maan anoo ku ixtiraamaya fikradee inayna qodobka afartan iyo sagaalaad inayna horta akriin baan umaynaya ayna si fiican ugu baarantirin maxaa yeelay gobol iyo marna watuur noogu qoran waa noogu qoran laba gobol iyo ka badan sida ay ogtahayna waa weye koonfurta mudug weye mudug baa baa saas loo magiciye ay ogtahay marka walaashay bal ha ha ii sheegto gobol iyo bar waaya.
meelaha ay ogtahayo eebti lagu baxshay elitiga intaa lagu baxshay ogtahay bal in uu dastuurka waafaqsan yahay in kaleeto taas horta walaashii waa weydiinaya En, waxaan way ka leeyahay jawaabi doontaa xildhibaano xildhibaane.
maartay kitaab waana gacanta ku En- martay waxaan gobol iyo gobol iyo barma soconaysa suuragalna maahani taasna waxaan leeyahay mar dambe annagaa ku maqalnay En, waan- caalamkiina ku waan maqan gartay.
iyo shacabka soomaaliya ku maqan iyo hoos uga soo dabaco dastuurkii aynu ku dhaarnay horta wadadiisa aynu marna taasna waan gartay.
taasaan ka leeyahay En, marka waa mahadsan- xaqiiqda dhabta waa in la taabtaa Eh, wa- waa mahadsantahay xildhibaane horta waxaan leeyahay waxaan rabaa laba qodob oo hadda dooda ka mid ah inaan ku jawaabo midda ah eh, laba qodob iyo eh, yacni laba gobol iyo ka badan eh, wixii ah ayaa baarlamaanka eh, gobol samaysan karaa aniga waxaan waxyaabahan aaminsanaha waxaa kamid ah bulshada rayidka nahay Source of conflict waxa ah constitutionka wadanka hadda u qabasan waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta hadda xildhibaanada u dhaartay ee la rabay inay cillad bixiyaan dastuurka masalan khilaafka ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan wuxuu ka yimaadaa eh, yacni powerkii eh, nin walba ninka kale wuxuu leeyay intaan anaa iskale intaan anu iska maynin sababtoo ah ma qeexna ma cadda awoodo mararka qaar iska hor imaanaya ayaa la siiyey madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii En, maamul goboleedka awoodda maamul goboleedka iyo awoodda dowladda dhexena ma qeexna ana waxaan aaminsanahay khilaafka soomaalida markii sida si technicala loo fiiriyo dastuurka laftigiisa ayaa source of conflict ah mas-uuliyadaasna waxay saarneyd muddo saddex sanaa xildhibaanka hadda ila hadlaya oo oo maaragtay sheeganaya maaragtay inuu ummadda matalo ee qodobka labaad aan u- u- usoo noqonaya waxa waaye waxay ahayd haddii la qaadanayo laba gobol ka soo hadal qaadin gobolkan barkiis beeshaydaa degta ee la aqbalo oo soomaalidu iyadoon kala qabiila inay aqbalaan inay wada degaan haddii kale waxay ahayd in la yidhaahdo seeraha qabiilkayga in wal- reer walba qabiilkood seerahooda inta ay degaan oo inta isku dhiiga oo isku haybta sheegata intay degaanaa maamul goboleeda inay ku qoraan dastuurka ay matalan khilaafka hadda ka taagan puntland iyo iyo gobolada dhexe ee galmudug ka taagan wuxuu ku salaysan yahay puntland waxay leedahay annaga koonfurta ee waqooyiga mudug dadkeenaa degan Een, sidaas darteed ma raaci karto galmudug galmudugna waxay leedahay dastuurka waxaa ku qoran in maamul goboleed la samaysto laba gobol iyo wax ka badan haddii aan sii daynoon aqbalno in eh, inta eh, kale ee kasoo hartay reerkaas ay degan yihiin oo reerahan dhinacan soo jeeda ay degan yihiin dastuurkii lama aqoonsanayo marka iyagu waxaa la yidhi marka hore inay ama qabiil ku saleeyaan oo lahaan inta seeraha qabiilku leeyahay ayaan maamul goboleed u aqoonsanaynaa En, waan Ama ay gartay dhahaan En, diniyow hal gobol- arrintan hal gobol iyo wixii badan arrinta Ama ay dastuurka dhahaan dastuurka ku saleeyaanayay. khilaafkan oo kale hadda dastuurka ku xallin kara khilaaf siyaasi iyo malaha si wanaagsan arrintan marka waxaan dhihi waxaan Haye.
dhihi lahaa siyaasiyiinta waxaan dhihi lahaa haddaad dad matashaan oo aad shacabka soomaaliyeed matashaan bahdiilka maantana haystaa marnaba nama haysteen En, waan gartay marnaba waa- waxaad ku dhici lahayd parliamentarian oo sheeganaya weliba inaad gobol ka soo jeedaan inaad maamul goboleedkii iyo dowladda heshiisisaan waa ku dhici lahayd waan gartay Eh, waan maalin soo- walba waxaad la soo taagsantihiin shacabka soomaaliyeed waa islaayay waa isdilay dad bay isu qabaan lama heshiin war horta aan- inaan heshiinaba ha ha dhamaatee labada En- howlood hala kala wado waan gartay, waa Oo mahadsan midda tahay, dowlad Diiniyow.
heshiintana gooniha loo wado middan qaranimada jiritaanka soomaaliya lagu soo celin lahaa inaad gooniha loo wa- wado waa mahadsan tahay arrintan marnaba intaa ku idnaa En, arrintan ah dastuurka waa dood kaloo qa- aan ku qaada dhigi doona aan geli doonaa En, su-aal kaloo meesha taalla waxay tahay maxaa hortaagan marka laga tago inta badan hadda waxaynu ka hadlaynay dowladda federaalka soomaaliya En, mal- ma dhici kartaa inay dhexdhexaadiso oo ay waanwaan ka dhex abuurto islamarkaana ay xaliso khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada tusaale ahaan puntland iyo galmudug jubbaland iyo go- koonfur galbeed maxaa diiday iyagu inay isku yimaadaan labada maamul ee jaarka ahi oo ay khilaafkooda iyagu xaliyaan waxa diidan meesha horta waxa weeye sartu ka qurusan tahay waxa weeye oo wax walba horta ay ka ay ka wicsan tahay haddii walaalkaygaan hadda aada moodid su-aashii aan weydiin horta aada ugu xanaaqay aada moodid inuu ka xanaaqay xaqiiqi farta waxa weeye waxaa diidan waxa weeye adeer dad inta sagaashan iyo kowdii dhibaata dhex martay oo aan wax wadahadal la samayn oo kala qoban oo laba guri oo kale halkaa kale dee isu tilaabi karin haddii aan wadahadal loo furin oo dawladii dhex wadahadal u furin oo isinadii iyo aqoon-yahankii iyo wiilka hadda walaalka iyo bulshada rayidka ka socda uusan ka qayb qaadan oo uusan wadahadal u furin oo dadkii saa u kala taagan yihiin yaadar isuguma imaan karaanba waa in caqligu shaqeeya soomaali waa kala tagtay wakti horey dagaal sukay ku kala tagtay waa in la helaa marka caqligii isu keeni lahaa dadka oo wadahadalsiin lahaa oo isu keeni lahaa caqligaasuna wuxuu ka imaan lahaa dawladda dhexe ama madaxweyneha ahaado ama xukuumadda ha ahaado taasaa gabtoon meesha ka maqan ayagiina baansi yar bay ku dhex tuureenoo waxaan meesha jirin bay abaabul ka sameeyeen maxaa yeelay maamulna waa kolana waa kobcinhayaan oo wax waa kobcinhayaan qolana waxay leeyihiin qoladan muxuu ahaa gobolka kasoo qaata marka waxa weeye wadadeeda haddaan iyo naga saaxiibada meesha ku jirto haddaynaan xaqiiqda qabtaa ka hadlin oo meesha dawar ka imaan karta aynaan u leexan oo meel kale aynu aan muxuu ahaa oranno hadda waxaynu waxaynu waxaa noqonaynaa rinti inta reeryada la saaray oo buugo reeryada tuuray aynu dib isugu soo aad baad u mahadsantahay xildhibaan waxaan siinayaa caasho koos xildhibaan isla su-aashaasaa ku hortaalla maxaa hortaagan marka in iyagu iskood isku yimaadaan oy xal ka gaaraan xurguftan u dhexaysa mid waliba meeshiisii buu taagan yahay oo wuxuu leeyahay anigu anaa lahaa oo meeshaydii baa lagu soo xadgudbo iman maayo kakalna Wa- saas waan weeye.
gartay, waan mahadsantahay.
laakiin waxaan maqlaynay mala- madaxweyneyaasha qaar hadlaaya oo dhexdhexaadinta ka hadlaaya oo leh walaalayaalan wadahadalla aan isku nimaadno waxnaan samayn waa mahadsantahay kuwa diiday diini baan siinayaa Ay- jubbaland iyo koonfur galbeed wax dhibaatii ma dhex yaalaan inta ugu muhiimsan hadda dhibku dadku dhex yaala waa gelmu waa dowlad goboleedka galmudug iyo puntland waa mahadsan tahay diini haye adigaan ku siinayaa Een, ka urur ahaan waa mahadsan tahay eh, walaalkii horta waxaan lebanbare anuu kaa xanaaqin laakiin waxaan rabaa inaan sheego arrinkii dibheshisiinta iyo in soomaali maaragtay dhib kala gaaray Een, waa runtii soomaali dhib badan baa kala gaaray ilaa hadda ayayna weli dhibkii ku jiraan marka laba aan kala dooran inaan mustaqbalkii ka fakerno oo u baahan isaga laftigiisa in laga fakero oo la qabto iyo inaan weli ku taagnaano waa isdilnay waa isdilnay waa isdilnay oo aan weligii dhammaanay Eh, anigu waxaan aaminsanahay shaksiyan waxaan aaminsanahay in mustaqbalka laga fekero ayaa maanta mu- most urgent ah oo wax hadda aad si degdeg lagu baahan yahay ah sababto ah wadankii ayaa laga yaaba inuu gacanteena ka baxo Eh, inta yareen isku haysano waxaa laga yaabaa inay u- ummado kale inta u yimaadaan ka faa'iidaystaan taas midaan kale midda labaad siyaasiyiintu waxayba ka ganacsadaan inay shacabka soomaaliyed isku diraan waa taasoo idaacadahay la taagan yihiin dadka soomaaliya waa iswaayeen nin marka siyaasad eh, eh, mar walba conflict nin siyaasi oo rabo inuu inta conflict ka abuuro isagu dadka ka dhex ganacsado oo maalin walba uu ka dhigto lama heshiyo inuu business ka dhigto sidee baa loo heshiisinayo haddii mar la heshiiyo gobol la isugu yimaado laga heshiiyo la issaamaxo haddana ayagaa siyaasadii waxay isdheg gashay inay dadka isku diraan waan gartay Een, waa maslaxadii siyaasadda waxay ka gashay wax yar wax yar ii kaasa maslaxadii siyaasadeeda waxay ka gashay inay ummada soomaaliyeed isku diraan kaasay ayagu abuurayaan oo si joogta u abuurayaan oo maalin walba dariiqyada la taagan yihiin oo maqaayadaha la taagan yihiin idaacadaha la taagan yihiin sidee baa dib heshiisiin loogu dhamaynaya horta waa marka hore inay ayaga ka go'daa inay ummadda heshiisiyaan oo ay ummadda walaaleeyaan oo ummadda u horseedaan waxa mustaqbalkooda ku jiro haddaan bulsho rayida nahay waxaana diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano meel kasta oo ummadda soomaaliyeed isgu heshiinay hadday qarashtaa waa ka qayb qaadanaynaa hadday xoog iyo maskaxtaana waa ka qayb qaadan Een, diyaaraan waa waa mahadsantahay diini laakiin O- een, mas-uuliyadda koobaad wax yar wax yar mas-uuliyadda koobaad waxay ku dhacaysaa xildhibaanada soomaaliyeed waa iyagaa gartay laga rabaa siya tacbiiq aad ka jiro gobolada gobolada inay maaragtay ay heshiiska dhex keenaan oo siyaasiyiinta heshiisiyaan oo gobolada heshiisiyaan waa mahadsan tahay hadday shacabka dhibaata ka jirto mas-uuliyadda koobaad ayay ku dhacaysaa ugu dambayn een, side- su-aasha taalla ee xalka loo baahan yahay waxay tahay sidee eh, loo gaari karaa hiigsiga sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka oo doorasho loo samayn karaa baarlamaan iyo iyo weliba madaxweyne iyo sidoo kale sidee idila tahay in khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada ee markaasi kala tabanaya cabashooyinka xal loogu heli karaa aan ku hormaro ee xildhibaan cashikoos walaal waxa lagu gaari karaa ummadda soomaaliyeed maanta masiirka soomaalinimo waxaa haya hay-adaha suuriga ah iyo maamul goboleedada oo ay ugu weyn tahay dowladda puntland waxaan leeyahay iyadaa dhistay markii hore dowladda puntland dowladan rasmiga ah oo kumeel gaarkii ka saartay garaa waa lagu shiri jiray haddana waxaan leenahay dadkii soomaaliyeed oo inta isku yimaadaan oo maamul goboleedada iyo dowla hay-adaha dastuuriga ah iyo bulshadooda rayidka culimaa udiinkooda iyo aqoon-yahankooda intay is urursadaan ay isku yimaadaan ha ka taliyaan sidii lagu gaari lahaa labada kun iyo lix iyo tobanka soomaaliya soomaali baa leh wadahadalkeeda soomaali baa iskale soomaaliya dalkiina cidna uma maqna eella uma qodna idinkaa gaadhsiin kara higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka Een, waa ma- haddii ay daacad idinga tahay waa mahadsan tahay oo xilli- aad iskugu timaadaan miiska wadahadalka Een, waxaan siinay maama khilaafka waxa lagu biin karaa khilaafka waxa lagu biin karaa ayagoo tanaasulaad badan sameeya walaalaha iyaga is haystaay oo k- uga tanaasula wax walba ka hormariya danta dalka iyo dalka iyo diinta dalkeeni maanta haadaan hadday ka ridaana iyagaa ka ridi kara haddii shumaca usoo iftiiba ay sii ifiyaan oo ay mustaqbalka ubadka iyaga badda ku daadanaya ay ka qabtaan oo u sameeyaan gacanta waxay ku jirtaa maanta inta aan kuu sheegay ee mahadsan tahay.
soomaaliyeed ee En- cid kale gacantooda kuma jirto Eh, xildhibaan cabdi baraan siinaya xildhibaan adiga sida u aragtaa fikirkaaga waxalba waxay ku iman karaan ama wadahadal ha ahaado ama tanaasul ha ahaato ama isu imaataan waxay ku iman karaan wixii lagu heshiiyey oo shacabka ummadda soomaaliyeed ku heshiisay wixii lagu heshiiyey oo ah dastuurkaas buu ah wixii lagu heshiiyey haddaan asaga la fulin horta heshiisada dhexma oo qof walba taalaka horta laga fakeraa waxaa marka intaa markii la soco wixii lagu heshiiyey oo dastuurka ah oo wadadiisii la marsiiyo oo maamul goboleedyada inta la dhiso sharciyan siday ahayd loo dhiso oo miiska hoolka la isu waxeeyo oo madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu ummadda madaxa u salaaxo muxuu ahaa wax walba u tanaasula la rabaa oo wax khaldan la soco markaa waxba imaanayo diini maxamed diini sidee u suurtageli kartaa oo xalkuu ku jiraa in eh, la gaaro hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka islamarkaana xal loo helo muranka iyo xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada horta waa marka hore waa in rabitaan la helaa siyaasiyiinta soomaaliyeed in rabitaan ay la yimaadaan in mas-uuliyad saaranta waa inay dareemaan marka halka uu technical noqdo halku halku waa laba qaybood midna waa mid siyaasi oo damac siyaasiya ayaa ku laban midna waa hal farsamo kaliya u baahan oo u baahan in constitutionka dib loo eego waxyaabaha keeni kara khilaafka haddii sharciga ka imaanaya dastuurka in dib loo eego midda labaad oo hadda ku saabsan higsiga higsiga annaga waxaan aaminsanahay hal xal oo ummadda soomaaliyeed inta la dhex dhigay aqoon-yahanada soomaaliyeed eh, iyo bulshada caalam bulshada soomaaliyeed meel kastoo joogto la dhex dhigay anigu waxaan aaminsanahay si sahla in lagu heli karo laakiin annagu midka aan door bidayna waxa waaye soomaaliya in la- loo gaaro eh, waxaa jira opshino fara badan oo ilaa shan iyo toban gaaraya laakiin waxaan qabnaa midka aan hadda anagu ra'yin isleenahay ama ugu roon yahay waxa waaye en, halkii hore ee four point five lagu shaqeynaya xal fiican oo soomaaliya mustaqbal u ah maaha in laga guuro xisbi loo guurana waxay u baahan tahay xisbigii in loo in loo diyaariyo sharcigii iyo shuruucdii iyo wixii ugu baahnaa marka waxaan qabnaa xala xalka hadda imaanaya oo waa in go-aankii hore ee nimanka odayaal dhaqameedku ay qaadan jireen wax un lagu kordhiyo wax sisa yani decision makingkii improve garaynaya in lagu kordhiyo laakiin aan weli loo gudbi karin ee xal in la yidhaahdo masalan xisbiyadu hadda maaragtay doorashaha galaan lama dhihi karo because wax sharcina ma laha Eh, ninka xisbiga oo masalan xildhibaanka waxaa lagu shaqeeya district waa inuu constituency uu matala dhiftaa waana inuu jiraa systemkii electoral systemkiina uu jiro labadii midna waa maqsuud oo degmooyinka inta badan haddii la yidhaahdo ee dhowr sagaashan degma soomaaliya ka koobnaysa xildhibaan kasta waa in degmo laga soo doorto haddii la yidhaha ama laba ha laga soo doorto degmooyinka inta badan nabad maaha marka inta laga xaqiijiyo sharcigii doorashooyinka inta laga xaqiijinayo amniga oo ay suurtagal tahay in laga soo doorto eh, xildhibaanada maaragtay degmooyinka degmada si toosa anigu waxaan qabnaa in xalkii hore lagu sii socdo laakiin isaga laftigiisa wax lagu kordhiyo oo la Waa yidhaahdo gartay.
meeshii hal qof oo go-aan ka gaari jiray inta u dhexaysa hal ilaa boqol qof oo ka tirsan masalan eh, constituency-gaas eh, maaragtaa soo doortaan saddexdiinuba aad ayaad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka cabdibare yuusuf jibriil caasho koos iyo diini maxamed diini maasanta walaalka malamiina umad celmi okay aad baad umahadsanta walaalayaal intaas ayaan dhegaysta ku soo gabagabaynaya barnaamijkeenii faaqidaada v o a ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay dadaalada lagu doonayo in lagu hirgeliyo higsiga sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka iyo xalka loo raadinayo xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada ka dhisan dalka barnaamijka waxaa khadka telefoonka uga qayb galay xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil xildhibaan caashe maxamuud cumar caashe koos iyo diini maxamed diini oo ka mid ah madaxda hay-adda sonsensa oo ah hay-ad ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn intaynu barnaamij la mida barnaamijkan ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa nala socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o na waxaa dib ugala socon kartaa boggeena internetka ee v o a somaali com markana inagoo gabagabadii idaacaddeenna kusii siqayna aan ka codsada xuseen barre aadan inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa xuseen mahadsanid falastiin ra-iisul wasaaraha kroatiya zoran milanovich ayaa sheegay in dalkiisu aanu diiwaangelin doonin dadka qaxootiga ee ku qulqulaya yurub toddobaadkan ayaa dalka kroatiya waxaa sii dhex maray in ka badan koob iyo toban kun oo qof dowladda kroatiya ayaa waxay xidhay toddoba goobood oo ku yaala xadka ay la wadaagto waddanka serbiya kadib markii ay dad fara badan oo muhaajiriin ah ay halkaasi kusoo jabeen waraysi lala yeeshay ra-iisul wasaaraha kroatiya maanta oo jimcaha ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu yahay dal yar oo aan qaabili karin tirada intaas leeg hase yeeshee waxa uu tilmaamay in dadkaasi loo ogol yahay in ay sii gudbi karaan kooxda taalibaan ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee baakistan weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan toddobiyo toban qof dhowr xubnood oo ka mid a taalibaan oo ku labisan dareyska ciidamada ayaa weeraray saldhigan oo ku yaala magaalada bishawar afhayeen u hadlay militariga dalkaasi bakistan ayaa sheegay in ciidamadu ay dileen ugu yaraan saddex iyo toban ka mid a dableydii weerarka soo qaaday weerarkan ayuu afhayeen ku sheegay inuu ku dhintay hal askari ama oo ahaa sarkaal iyo sidoo kale waxaa ku dhaawacmay saddex iyo toban askari mahadsanid xuseen markana kaalmihii sugaantaanu ku yaranasano
heeskaasi ay nagu luqaynayso fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.